madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa waraysi qaasa oo uu siiyey idaacadda v o a waxa uu kaga hadlay booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo waxyaabaha ay kaga hadleen kulankii uu la yeeshay harun macruuf oo waraystay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxay isla soo qaadeen kerry bismillahi araxmaani raxiim john kerry de waa maanta ugu horeysa qof state departmentka madax ka ah maraykanka oo jabuuti yimaada marka dee waxaan xiriirya xiriirka labada wadan iyo iskaashiga naga dhexeeya iyo intaas ha u badnaata ee hadalku waxa aan wixii de gobolka ku saabsan lama dhaafi karo oo hadday tahay yemen hadday tahay soomaaliya hadday tahay de maaladani terrorismigan iyo waxaan dunida qasaya iyo pirates iyo waxaasoo dhan baan yaan ka wada hadalnay si wanaagsanna jawigu uu ahaa nabadna uu nagaga tegay waa gartay jabuuti markaan u nimaadno maxaa jabuuti khuseeya ood isla meel dhigteen waxa weeyaan dee waxaan leenahay conceptyaal aan ka wada hadalnay markii dhaweydeen anigu tegay kal hore tu labaad oo aan sameynay oo la yidhaahdo bilateral forum la yidhaahdo oo laba wasiir aan u dirnay beri dhaweyd oo iyaguna xaggaa tegay kolka waxbarashada hadday tahay energy-ga hadday tahay maxaan ku yidhahday vocational si dadka reer jabuuti ay uga faa'iideystaan wixii ciidamada maraykanka oo dhulkoodan ay ka shaqaynayaan inay certification ku helaan oo priority-ga iyaga la siiyo waxaa noo xigaa in magaranaysaa iminka joint aan samaysano wixii ku saabsan climate change-ga iyo allahuma salli calaa maxamed iyo renewable energy-ga aan aan ku jirno barnaamijkiisa iyaga iyo world banka aan aan iyadana meel isla dhignay waa gartay arrintan ku saabsan qaxootiga yemen maxaad u bandhigteen dawladda maraykanka maxay idinka caawin karaan maxay idinla qaban karaan annagu yani iminka ahaan wuxuu announce gareeyey sideed iyo lixdan milyan oo dollar oo ay ku saabsan refugeeska yemen oo dee ay world food program iyo uhns c r iyo dadkaasi ay u dhiibi doonaan oo si ay loo yani aan wax looga qabto arrintaas qaxootiga yemanida annagu sida waa u sheegnay in wixii ummadeena aan u mobilise garayni karayna aan u samaynay oo uhns c r weli aynan gacantaba la gelino annaga uuni dadkana aan daadgoreynayno annaga uuni aan meel aan aan dejinay oo dadweynaheena uu dee iskugu tegay oo nin walba wax ka geystay dadku intii laba kolka laga dhigo wixii shisheeye ah ee ku noolaa wadankana gooni bay u baxeen oo wadanadoodii bay iska tegeen wixii yamaanihiina halkan bay iyay ku hadheen oo meelaha lix kun meelahaas way noqonayaan in dee qaraabo kule magaalada oo iyagu magaalada iska yimiday iyo in dee xero aan laba xero aan ugu hayno ubaq iyo dhulkaas aan geynay noorsiga waa gartay maraykanku saldhig waxay ku leeyihiin jabuuti sidoo kale soomaaliya hadda maxaan ku idhaha dadaal bay la wadaan dowladda guud ahaan markaad gobolka fiirso doorka maraykanka ee gobolka siiba arrimaha argagixisada iyo kooxaha xag jirka ah maxaad ku tilmaami lahayd si saxa miyay wax u socdaan mise waxaad u baahan tahiin istaraatiijiyada in wax laga bedelo wallahi anigu isagana yani ninkan waa ka wada hadalnay arrinkaas oo de la dagaalanka dadkani dadka laynaya ee extremistiga ahee yani gacan ku-dhiiglayaasha ah isagu dee si gooni ah ayuu dagaalka ugu jiraa wixii uu samayn karana uu sameeyaa se dadkii dhulka lahaa dawladdana intii gargaarayo waa la og yahay oo gacan weyn buu ka geystaa sadee anagu waxaan ku adkeeyey maanta anigu amisom ciidamadeedu way socon doonaan haddii iminka aanad xoogga saarin ciidan soomaali ah oo wadani ah oo federal ah oo yacni ka kooban gobolada yacni waddanka oo dhan oo yani tababar wanaagsan aanad siinin waxa aad kusoo dheshay annagoo dhan ku daalayna yani wax weyn baa ka dhiman doona oo ka dhinaan doona oo dadkani yani dee reer amisom laleeyahay iyagu waa inay haddeetoole hawshoodu waa gabagabo waxaa sadi loo baahan yahay baan ii inaan inaad yani nala qabatiin ciidan soomaaliyeed oo tayo leh ha yaraato laakiin wax tayo leh oo wanaagsan oo magaranaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhanna laga dhex arko
waayo su-aasha igu xigta wakti aad hadda ka wada hadasheen oo amisom ay tahay inay urursato alaabteedu ay baxdo miyaa jira ha mahi weli weli ma jiro laakiinse dee annagu waxaan is leenahay maaha yani abad maaha oo waa ina iminka de waxaa loo qabtay dawladdii kal dambe waxaa loo qabtay sansaskii waxaa loo qabtay doorashadii waxaa la yidhi ma leh wax la biirin doonay ma leh yaa laleeyahay dee xaggana yani ciidan amisom bedeli kara ya wax noo diyaariya ma jira baan ku nidhi isagana waan ku nidhi hadeerka hore laakiin iminka anagu wax kalaba kama hadlayna intaasaan ka hadlayna ta ugu weynina maanta soomaalida ay u baahan tahayna waa intaas su-aasha igu dambaysa maalin dhaweyd waxaa jira warbixin ay qoreen warbaahinta maraykanka warbixintu way dheerayd laakiin hal qodob baa wuxuu sheegayay diyaarad adi aada la socotay inay halis gashay ku dhici gaadhay diyaarad kale oo kenya leedahay bishii may labada kun iyo afar iyo tobankii arrintaasi ma jirtay amnigaagu halis ma galay may may may may waxaas anigu waxaan ognahay adigu baan kaa maqlaya imika articleka aad sheegaysidna waa ka washington post uu qoray oo nin yani meel kale ka cadhoonaya wax hayaba ma garanayna annaguyo raggani reer kaalimoliyana ay noo sheegeen ay yidhaahdeen war meesha ninkan wuu nagu qabsaday inaan inaan xeradayadiina waan u diidi kari weynay laakiin waxa uu qori doonaayna wax khayr ka soo socda maaha waxa weeyaan war hore oo gaboobay waxaanuu wadwato laakiin yani isku diyaarsi horey bay noogu sii sheegeen oo annagu goolaan halis galayna ma jirto wax ma garanaysaa ay ay meel ay kasoo qaadeen warkaana ma ogin hadii sade waa waxa waan jawaabtiisana waan bixinay dee oo ciidanka maraykanka halkan joogaayen iyaguna way ka bixiyeen reactionkooga ama inay waxaani ay tahay waxaanan xaqiiqada u dhaweyn haddii ay yani febles ay jirto ciidanka maraykanka qof kamid a ayaa towerka fadhiyaba wax diyaarad maraykan iyo hadday kacaysana nin maraykan a u fadhiya diyaarad faransiisa hadday kacaysana nin faransiisa u fadhiya oo yani wax dee waxaas wax ciyaar galana ma aha halis lama gelin karo walaa tu maraykan walaa tu faransiis walaa tu kalo international ah marka garoonku waa amni aad boqol kiiba boqol
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geeli oo waraysi gaarsiiyey idaacadda v o a harun macruuf ayuuna u waramayey